wasiirra xildhibaana ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer iyo ukurgelida horumarka ay samaynayso magaalada ceeldibe galka mudug ku gaaray magaaladaasi kormeerka ayaa waxuu qayb ka yahay dadaalada galmudug ugu jiro horumarinta adeegyada asaasiga ee bulshada deegaanka ceeldibir gobolka mudug ee galmudug waxaana kamid ah mas-uuliyiinta gaaray ceeldibir wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada galmudug gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug iyo sidoo kale agaasamayaal iyo xubno kale ka tirsan maamulka galmudug mas-uuliyiinta ayaa kormeer ku tegay xarumaha dantowga sida xarunta degmada isbitaalka iyo sidoo kale xarumaha kale danta guud kuwaasoo qaybta dadaalada lagu marinayay si wax looga qabto adeegyada asaasiga ka jira magaalada ceeldiwil ee gobolka mudug daawaa kuwa mas-uuliyiinta ka warbixiyey horumarka ka jira magaalada ceeldiwil ee gobolka mudug iyaona sheegay inay qayb ka yihiin dadaalada lagu horumarinayay si wax looga qabta baahiyaha ka jira magaalada ceeldiwil ee gobolka mudug
isbitaalkan deegaanka ayaa iskale gacantana deegaanka ku haya dawada ka baxda iyo fasilitiga hadda ka socdana wasaaradda ayaa gacan ku siisa caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda galmudug farxad ayay noo tahay mudana wasiir maanta inaad adugu nala joogtid aad aragta xaaladda dhabta ee deegaanshan ka jirta dhulkan aad ma arkaysay ee boqolka ah waxaa iskale bulshada waxa ka dhisanna bulshada aad dhisatay ambalaastii baa arkaysaa oo dhex taagan waxaad arkaysaa toddoba qol ee loogu talagalay qalabkii raajooyinka iyo in la dhigto iyo mustaqbalka iyo manwifiriyaashii casriga ahaa iyo qalabka hadda adduunka ku shaqaynayo casriga meelihii kaydadka loogu talagalay oo qabyaana waa aragtay waxaan rajaynayaa warbixin ku filan inaad gudbi doonto haddii ilahay idmo waxaan wasaaradda guud ahaan uga mahadcelinaa heer wasiir heer agaasimo ilaa iyo heer degmo garab istaaggii inta aan gacanta ku haynay ama maamulka ka ahin ceeldibir ay dawada faasilitagaraynahayeen waxaan haddana ka codsanaynaa inay maadaama madaxda u sarraysa ay joogto inay hadda kadib ayagu u qareen u noqdaan annagoo aanna miidiya ka soo dhawaaqin
intaas kabacdi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo sida tiimkii iga horreeyaba aan mahadcelinta la wadaago guddiga xaruntan caafimaadka ee magaalada ceeldibir oo gacanta ku soo hayay isbitaalkan laga soo bilaabo ayaa halkan la asaasay ilaa maantadan aan taagno waad dareemi kartaan inta waqti udhexaysa waxaa gacanta ku hayay communitiga ama dadka maaragtay magaalada ceerdibir u dhashay hadday yihiin qurbajoog iyo hadday yihiin dadka gudaha ku jira intaba iyaga ayaa gacanta ku hayay waa laga yaabaa inay mararka qaarkood kaashadeen waqtiya gaagaaban hay-ado wakti gaaban iyo dowladda intaba runtii saaka waxaan aragnay degmo isku tashatay dowladnimo wixii laga rabay ama degmahaan laga rabayna boqolkiiba sagaashan ay u dhammaystiran yihiin waxaan tagnay saldhiggii booliska waxaan tagnay suuqyadii oo camiran waxaan tagnay isbitaalka hadda kan aan joogno iyo isbitaallo kale waxaan tagnay meelshii maxkamadda iskuulladii waxaan isleeyahay waxa ka maqan degmadan waa garoonkay diyaaradaha ugu soo degi lahaayeen ayagana insha allah mar dhowaan ka dhisi doonnaa dadka deegaanku waxa ay sharagalaba ay tusiyeen dhul weyn oo loogu talagalay in garoonka laga sameeyo deegaankaana deegaan asagoo markaa isku tashta dowladda wuxuu ka helana kaalmaysta weeye magaalada ceeldibir ayaa waxay ka mid tahay magaalooyin ka soo koraya ee ka tirsan galmudug kuwaasoo laga diray horumar weyn oo dhanka agaadida asaasiga taasoo qayb ka tahay fiditaanka magaalada iyo sidoo kale horumarinta bulshada iyadoona loo horjeediyay waxweyn ka bedelaan dadka reer ceeldibir magaalada ceeldibir gobolka mudug